faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan raxiim habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada qodobada warka habeen ee raadiyo cadaada caaway kuwada ugu dooron faahfaahimo dheeraad oo kasoo baxaya qaraxyo sobay dhimashiiyo dhaawaca maantay ka dhacay magaalada dhowsamareeb ee caasimadda maamulka galmudug madaxweynaha maamulka jubbaland oo shirgudoomiye shirka amniga jubbaland oo looga hadlay amniga deegaanada maamulkaasi waxgaradka iyo siyaasiyiinta magaalada gaalkacyo warmartiyeed ka soo saaray doorashooyinka galmudug ee ka dhacaya deegaanada maamulka galmudug ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo maantay shir gudoomiye shir ay ka soo qayb galeen wasaaradaha halbeegyada kuleh tubta horumarinta arrimaha bulshada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo kulan la qaatay wafdi ka socday qaramada midoobay kalana hadla arrimo dhowra oo quseeya maamulkiisa dowladda kenya oo beesha caalamka ugu baaqday in al-shabaab lagu daro ururada argagixisada ee caalamka iyo ugu yaraan boqol qof oo ku dhimatay daadad ku fatahay dalal baal iyo hindiya intaasi waa qaar ka mida qodobada warka habeenimo ee raadiyo cadaad ay u diyaargarooba kuwa iyo kuwo kale oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan mar kale habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo axaday sii baxaysa isniina soo gelaysa taariikhda ay ku astaysan tahay toban iyo afarta bisha toddobaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka warka oo dhan caawi waxaa la diyaara cumar axmed ibraahim cumar suxayfe mahadsanid mahad nuure axmed bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal haatana kusoo dhawaada warkii oo dhan faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qaraxyo sababay dhimasho iyo dhaawac oo maanta ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug ayaa maantay waxaa ka dhacay laba qaraxa waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac war ka soo baxay dagaalamayaasha al-shabaab ayayna ku sheegteen weeraradaani xarakada al-shabaab ayaa ka hadlay qaraxyadii maanta ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug war rasmi ah oo ka soo baxay dagaalamayaasha al-shabaab ayay ka sheegteen mas-uuliyadda laba weerar oo ka dhacay bartamaha magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug sida ay hadalka u dhigeen al-shabaab ayaa sheegtay in khasaare xoog leh ay gaarsiiyeen ciidamada ahlu sunna iyo saraakiin ay sheegeen in ay maamulkaasi ka tirsanayeen inkastoo wararka madaxa banaana ay sheegayaan in qaraxaasi keliya dhaawac uu ka soo gaaray shan qof oo afar qof oo ka mid ah hayeen rayid halka mid ka midna waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulka galmudug wararka laga helayo magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug ayaa waxa ay sheegayaan in jugta qaraxa labaad laga maqlay gudaha magaaladaasi kaasi oo la sheegay in uu ahaa mid ay qarxiyaan ciidamada ammaanka dada ku sugan magaalada dhuusamareeb oo la hadlay raadiyaha cadeedo ayaa waxa ay sheegeen in qaraxaasi uu ahaa mino ay qarxiyeen ciidamada ammaanka islamarkaana aysan jirin cid waxyeello ku noqotay ciidamada dowlad goboleedka galmudug iyo kuwa ilaalada gaarka ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa waxa ay baaritaano kala duwana ay ka sameeyeen magaalada dhuusamareeb iyagoona gacanta ku dhigay dada u badan dhallinyaro oo lagu tuhmayo inay lug ku lahayeen qaraxaasi madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa shir guddoomiyey shir amniga lagaga hadlayo oo maanta ka dhacay magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa shir guddoomiyey kulan golaha amniga dowlad goboleedka jubbaland ay ku yeesheen magaalada kismaayo oo looga hadlayay xaaladda guud ee amniga dowlad goboleedka jubbaland ayaana ugu horeyna lagaga hadlay kulanka iyadoo la sheegay in xaaladda amniga magaalada kismaayo ay haatana wanaagsan tahay guddiga ayaa uga mahad celiyey dhammaan dadkii uga soo tacsiyey dowlad goboleedka jubbaland ee xanuunka la qaybsaday waxaa kale oo laga hadlay qaabkii loo maarayn lahaa khasaaraha ka dhashay weerarkii ka dhacay hoteelka cascasay ee magaalada kismaayo hadday noqon lahayd hanti burburtay iyo dadkii dhaawacyadu ka soo gaareen madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa magacaabay guddiga taakulaynta dadka waxyeelada ku noqday weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen hoteelka cascasay ee magaalada kismaayo kuwaasi oo ka shaqayn doona sidii lagu caawin lahaa dadkaasi ay dhibaatadu soo gaartay iyo sidii gacan lagu fidin lahaa milkiliha hoteelka midnima oo ahaa shaqsi naafo ah oo dhaqaalihiisi ay halkaasi ku burbureen qorshaha amniga doorashada ayaa la isku raacay in dowlad goboleedka jubbaland ay si adaga u sugayso amniga doorashooyinka iyadoo dhammaan ciidamada ammaanka la geliyey heegan buuxa waxaa sidoo kale looga hadlay kulanka in la kala saaro siyaasadda iyo ammaanka oo nabadgelyada ayna jubbaland marna aysan gorgortan ka gelayn arrimaha siyaasadda ayna leeyihiin waddo loo maray balse ammaanka ciddii wax u dhibta gacanna birah lagu qaban doono kulanku markiuu soo idlaaday ayaa waxaa warbaahinta la hadlay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamuud sayid aadan waxa uuna sharaxaad ka bixiyey waxyaabihii looga hadlay kulanka sidii loo maarayn lahaa khasaarihii ka dhashay qaraxaas hadday noqon lahayd dadkii dhintay dhaawaca daryeelka dhaawaca iyo hantidii burburtay waxaa la magacaabay guddi taakulayn khasaarahaas sidii gacanta loogu sii haan lahaa dhibaatadii ka dhalatay qaraxii weerarkii argagixisada dadkii ku dhaawacmay dadkii ku dhintay iyo hantidii ku burburtayba waxay goluhu isla soo qaadeen sidii gacan loo siin lahaa mulkiilihii hoteelkii khasaaraha weyn soo gaaray mulkiilahaas oo ahaa qurbanin muwaadina qurbajoogta soomaaliyeed ah naafa ah ku dhiiraday inuu maalgelin ku sameeya magaalada kismaayo oo hoteel qurux badan oo ka sameeyey si loo dhiirigelin lahaa loonana qaybsan lahaa khasaarihii halkaa ka dhashay waxaa si weyn looga dooday qorshaha amniga doorashada aan ku guda jirno taasoo runtii aada ogtihiin in ummad fara badanna ay timid dad badanna ay danaynayaan xulistii baarlamaanka iyo doorashadii madaxtooyadaba marka in la dejiyo qorshe cad oo ammaanka doorashadaas lagu maamuli lahaa si si nabadgelyaha doorashada ay ugu dhacdo iyo waajibaad la siiyey ciidanka amniga foojignaan isay hawshaas gacan buuxda ugu geysan lahaayeen waxay golahu isku raaceen in la kala saaro siyaasadda iyo amniga amniga wax gorgortana lagama gelaya waa lama taabtaan cid loogu dulqaadanayana ma jirto inay amniga khalkhal geliso ama ay dabac amni abuurto siyaasadduna waa halkeeda amnigana sidiisii ayaa loo xoojinayaa waxaa hoosta laga xariiqay in si cad loo kala saaro siyaasadda iyo amniga sidaa darteed waxaa waajibaad cad la siiyey ciidanka amniga iyo hay-adaha amniga dowlad goboleedka jubbaland
ugu dambeyna golaha ammaanka dowlad goboleedka jubbaland ayaa soo jeediyey in wacyigelin loo sameeyo bulshada sidii ay ula shaqayn lahaayeen ciidamada ammaanka dowlad goboleedka jubbaland gacanna ay oga siin lahaayeen sidii amniga wax looga qaban lahaa waxgaradka iyo siyaasiyiinta magaalada gaalkacyo ayaa warmurtiyada ka soo saaray doorashooyinka galmudug ee ka dhacaya ee ka dhacaya deegaanada maamulka galmudug xasan axmed maxamed ayaa faahfaahinay shir ay isku yimaadeen waxgaradka siyaasiyiinta culamaa diinka iyo odayaasha dhaqanka magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug oo afar timaamood lasoo dhaafay ka soconayay gudaha magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa lasoo gabagabiyey waxaana laga soo saaray warmurtiyeed warmurtiyeedka laga soo saaray shirkaas ayaa waxaa looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee galmudug iyo sidoo kale caqabada xilligan ka horgudboon waxaana warmurtiyeedkasi warbaahinta u akhriyey siyaasi xasan maxamuud hayb oo ka mid ah siyaasiyiinta ku nool magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug islamarkaasna qayb ka ahaa wafuudii ka qayb galay shirkii afartii maalmood lasoo dhaafay ka soconaya gudaha magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug gaalkacyo taariikhda toban afar iyo toban laba kun sagaaliyo toban shirweynaha wadatashiga beesha sacad ee socday muddadii u dhaxaysay tobanka ilaa afar iyo tobanka luulyo laba kun sagaaliyo toban waxaana gebagabadii shirweynaha ka soo baxay go'aanadan shirweynuhu wuxuu walaac adag si weyn uga muujiyey xaaladda siyaasadeed iyo amni ee xilligan dalku wajayo wajahayo shirweynuhu wuxuu dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada ugu baaqay inay dalka iyo dadka ay u turaan khilaafka soo jiitamayay ee muddada u dhaxeeyey ay deg deg ku xalliyaan iyagoo maraya dastuur iyagoo u maraya dastuurka dalka u deggan saddex shirweynaha nabadda hobyo ee beelaha habargidir beesha sacad waxay taageeraysaa si buuxdana uga qaybgelaysaa shirka nabadda hobyo ee beelaha habargidir afar xaaladda dowlad goboleedka galmudug shirweynuhu wuxuu dareemay dareen weyn ka qabaa xaaladda dowlad goboleedka galmudug oo ay ku sugan tahay wakhtigan iyo khilaafaadka ka dhexeeya maamulka iyo beelaha galmudug ee keenay inay wiiqanto awoodda dowlad goboleedka galmudug taasoo u baahan in lagu xalliyo isfaham iyo wadaxaajood horseeda galmudug midaysan in shirka nabadaynta iyo dibu heshiisiinta beelaha galmudug oo gogashiisa ay gogoshiisu noqoto magaalada gaalkacyo maadaama uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka uu dhagax dhigay gaalkacyo xarunta nabadda iyo dib u heshiisiinta galmudug bishii janaayo
ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta shir guddoomiyey shir ay ka soo qayb galeen wasaaradaha halbeegyada ku leh tubaha horumarinta arrimaha bulshada mahad nuure axmed ayaa faahfaahinay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed qadar ayaa maanta shir gudoomiye shir ay yeesheen gudahoosaadka golaha wasiirada tubta horumarinta arrimaha bulshada shirkan oo maanta ay ka qayb galeen wasaaradaha halbeegyada ku leh tubta horumarinta arrimaha bulshada ayaa looga hadlay horumarinta arrimaha bulshada iyo dardargelinta fulinta qorshayaasha wasaaradaha u degsana inay ku dhammaystiraan sanadkan laba kun toban iyo sagaalka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta mas-uuliyooyinka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa shirka ku soo bandhigtay warbiximo la xiriira heerka ay marayso xaaladda bini'aadinimo ee ka jirta guud ahaan dalka waxayna sheegeen inay hadda tahay xaaladda bini'aadinimo ee ka jirta inta badan deegaanada soomaalida ay tahay mid wanaagsan wasaaradaha qeybaha ka ah tubta horumarinta arrimaha bulshada ayaa lagu wargeliyey inuu bilowda isla xisaabtan lagu dabagelayo wixii wasaaradaha uga qabsoomay halbeegyada sanadkan u qorshaysnaa ee ay ballan qaadeen fulintooda ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa dhammaan wasaaradaha ku jira tubta faray inay dardargeliyaan fulinta qorshayaasha u degsanaa inay sanadkan ku qabtaan oo ay la saxiixdeen ra-iisul wasaaraha bilowgii sanadkii laba kun toban iyo sagaalka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maantay kulan la qaatay wafdi ka socday qaramada midoobay kalena hadlay arrimo dhowr ah oo quseeya maamulkiisa gallad maxamed ibraahim ayaa faahfaahinay wafdigan oo iskugu jira wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha tacadiyada ka dhanka ah haweenka iyo wasiiradda haweenka xuquuqul insaanka dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa maanta waxa ay gaareen magaalada baydhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed soomaaliya wafdiga ayaa waxaa garoonka diyaaradaha baydhabo kusoo dhoweeyey la taliyaha madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ee arrimaha haweenka iyo wasiirka gargaarka maareynta iyo masiibooyinka dowlada goboleedka koonfur galbeed soomaaliya intaasi kadib waxay kulan la qaateen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagaaren waxaa kulanka ka qeyb ahaa wasiirada wasaaradda qorsheynta gargaarka maareynta iyo masiibooyinka cadaaladda iyo garsoorka haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagaran ayaa waxa uu sheegay in kulanka ay la qaateen wafdiga ka socda qaramada midoobay iyo dowladda federaalk ah ee soomaaliya ay ka wada hadleen sidii udubdhexaad uga laqan lahaayeen haweenka maamulada kale ee dalka ka jira dowladda kenya ayaa beesha caalamka ugu baaqday in al-shabaab lagu daro ururada argagixisada caalamka shaafici shariif maxamuud ayaa faahfaahinay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka kenya muniika jooma ayaa waxay ka hadashay awoodda al-shabaab oo ay sheegtayna weli halis ay ku yihiin gobolka muniika ayaa tilmaantay in loo baahan yahay meel looga soo wada jeesto dagaalka adag ee lagula jiro al-shabaab sidoo kale waxa uu ku baaqday in dhaqdhaqaaqa al-shabaab lagu daro liiska waxa loogu yeero kooxaha argagixisada wasiir muniika jooma ayaa waxay ka hadashay weerarkii kismaayo waxayna sheegtay in ay muujinayso taasi khatarta xooggan ee weli al-shabaab ay leeyihiin waxaa kale oo ay sheegtay in dowladdu ay ka xun tahay weerarkaasi islamarkaasina ay ka tacsiyeynayso dadkii ku dhintay halkaasina ay tacsi tiiraanyala u dirayso beesha caalamka gaar ahaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayay u soo jeedisay in ay si deg deg ah ugu daraan liiska argagixisada caalamka al-shabaab al-shabaab ayaa waxay ka dagaalamaan gudaha soomaaliya inta badanna weeraro ayay ka geystaan qaar ka mid a gobolada dalka kenya waxaana ugu dambeeyay weerarka ay ku qaadeen hutela duusidadheto kaasi oo dad badan ay ku dhinteen cabsi ayaa ka jirta gudaha kenya laga qabo in qaraxyo ay ka dhacaan bilaha soo socda sida ay shaaciyeen laamaha ammaanka ee dalka kenya kadib markii la sheegay inaa rag hubaysan oo al-shabaab ay ku jiraan gudaha dalkaasi baadigoob ayayna ugu jiraan sida ay hadalka u dhigeen guud ahaan waxaa intaas ku dhan warka habeen aad kala socoteen raadiyo cadooda warka waxaa soo saaray mahad nuur axmed anigoo cumar ayaa la socodsiinaya warkan warka xiga habeen wanaagsan